أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobadaan idinku heenaan waxaa ka mid ah maamulka sahaayeennada yahuudda ayaa dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamulka ashaadala dirarhka ah ee somalilan isagoo oo ku biiray heshiiska caadiyeynta cilaaqaadka maamulka sahaayeennada askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baay banaadir iyo shabeellada hoose dowladda riddada masar ayaa qorshayaal ka dhan ah dowladda xabashada etoobiya ka wadda dalalka eritreya iyo jabuuti ardayda madarasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe munaasabad lagu maamuusiyey haween bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada calcadde ee wilaayada gedo bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaasi أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waa habeennimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan maamulka sahaayeennada yahuudda ayaa dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamulka ashaadla dirarhka ah ee somalilan isaga oo ku biiray heshiiska caadiyeynta cilaaqaadka maamulka sahaayeennada galabnimadii maanta wuxuu ra-iisul wasaaraha yahuudda benjamin netanyahu ku dhawaaqay inuu u aqoonsaday maamulka somalilan dowlad madax bannaan oo gaar u taagan dhacdadani ayaa hadalhayn ballaaran ka abuurtay mandiqadda geeska afrika iyo bariga dhexe waxaana jira dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo guux aad u xooggan kadib tallaabadaasi haddaba barnaamijkeena raadraaca ayaan caawa ku falanqayn doonaa dhacdadaasi insha allah askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir wilaayaadka baay banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta agagaarka tuulada buushka ee u dhexaysa deegaanada nomber konton iyo nomber lixdan ee shabeellada hoose qarax kula beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaa qaraxaasi lagu dilay shan murtad oo uu sarkaal ku jiro waxaana lagu dhaawacay lix kale oo isla murtadiin ah waxaana gebi ahaanba burburay gaariga cabdibilaha ee qaraxa uu haleelay dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada u taallay duleedka magaalada baydhabo dhimashadu waa lama murtad khaniimaduna waa laba qori oo ah kay afartan iyo toddobo iyo boosashkooda dhanka kale wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen xarun murtadiintu ugu talagaleen doorasho gaaleedka oo ku taalla xaafadda gode makane ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho waxaana xilliga qaraxa gudaha xarunta ku sugnaa saraakiil iyo askar ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dowladda riddada masar ayaa qorshayaal ka dhan ah dowladda xabashida etoobiya ka wadda dalalka eritreya iyo jabuuti nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib burburkii ku yimid wadaxaajoodkii khilaafka biyo-xireenka alnahda dowladda masar waxay bilowday qorshe ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda xabashada etoobiya kuna horumariso dekedaha istraatiijiga ah ee jabuuti iyo eritereya qorshaha cusub ee masar ayaa ilwareedyo ku sugan qaahira u xaqiijiyeen wargeyska the nation oo fadhigiisu yahay imaaraadka carabta waxaanay xogtu tibaaxaysaa inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah oo masar ay ku ballanqaaday inay ku casriyeynayso dekedda casab ee eritereya iyo marsada dooraale ee jabuuti waxaa la sheegayaa in masar ay rabto in marka hore ay ballaariso awoodda dekedahaasi islamarkaana ay u samayso meelo ay ku xidhan karaan maraakiibta dagaalka sidoo kalena xarumo martigelin kara ciidamo tababaran labada dekedoodba waxay ku dhow yihiin marinbiyoodka caalamiga ah ee baawalmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas oo dhanka kalena ah waddobadeed muhiim ah oo isku xidhaa dhulka loogu yeero bariga dhexe qaaradaha aasiya yurub iyo bariga afrika etoobiya oo si weyn ugu tiirsan dekedda dooraale ee waddanka jabuuti gaar ahaan gaadiidka iyo kala wareejinta badeecadaha ayaa muddo dheer waxay ka soo horjeeday dadaallo ay dalalka deriska ku raadin rabeen inay joogitaan dhuleed ama ciidan ah ku yeeshaan badda cas ilaah qaar ayaa sheegaya in heshiiska eritrea la dhammaystiray intii lagu guda jiray booqashadii uu qaahira ku tegay madaxweynaha eritrea siyaasaf werki dabayaaqadii oktoobar halka heshiiska jabuuti ay si gooni a uga wada xaajoodeen saraakiil masaare iyo jabuutiyaan ah waxaa la sheegay in labada heshiisba ay ka kooban yihiin casriyeen lagu samaynayo kaabayaasha si loo suurtogeliyo in maraakiibta dagaalka ee masar ay ugu shuban karaan shidaal islamarkaana ay sahay uga heli karaan labada dekadoodba heshiiska masar iyo jabuuti waxaa kaloo ku jira hagaajinta waddooyinka iyo kaabayaasha ku xidhan dekadda dooraale oo maraakiibta uu maamulka qaahira ugu talagalay inay ka howlgalaan ay ka mid yihiin gujisyada kuwa wax burburya iyo kuwa xamulka ee qaada ciidamada iyo diyaaradaha ilaahi hadda heshiisyadu waxay sharciyeeyeen joogitaanka militariga masar ee labadaasi dal ayuu yidhi qof xogaal ah oo la hadlay the nation isagoo intaasi ku daray in maraakiibta dagaalka masar ay si joogta ah u booqdaan labada dekadood arrintan ayaa timid iyadoo dowladda dabadhilifka ah ee masar ay dhowaan shaacisay in gebi ahaanba uu burburay wadaxaajoodkii iyaga iyo etoobiya u dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafka biyoxireenka alnahda oo bilo ka hor si rasmi abiy axmed xarigga uga jaray
maasaned abusheyba ardayda madrasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya horta marka hore allah mahad iska leh marka dambana harakada magtaba dacwa waxaan baaqa u jeedinaya waxbarashada inay noo labalaabaan noo xoojiyaan si aada iyo aada ardadana waxaan u jeedinaya inay iyagana dadaalaan macalimiintana kheyr allaha siiyo xarakadana kheyr allaha siiyo waxaan rabaa inay dacwada si fiican ay waxbarashada noogu labalaabaan noo xoojiyaan aadan yabaal waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii laga xoreeyey cadowga allah dabayaaqadii sanadkii tagay ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kadib ku dhowaad muddo saddex sano ah oo ay duulaan gardarro ah kaga sugnaayeen cadowga allaah fisqi iyo fasahaadna ay ku faafinayeen mooryaanta uu xasan gurguurte kusoo daabulay deegaanadii sanadada badan ku naaluunayay hooska shareecada ee shabeellada dhexe siddeed iyo tobankii shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayay mujaahidiintu dagaal malxamad ah kula wareegeen aadan yabaal kaasoo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal murtadiin ah waxaana tan iyo xilligaas magaalada aadan yabaal ay ku tallaabsanaysay horumar dhan weliba leh faafinta dacwada iyo hergelinta ku dhaqanka shareecada islaamka waa hadafka ugu weyn ee mujaahidiintu ay u halgamayaan isagoo arrimahaasi ka duulaya ayuu maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe dib usoo nooleeyey madaaristii waxbarasho iyo xlaqaadkii diiniga kuwaas oo ka mid ah ahdaafta ugu weyn ee cadowgu doonayo inuu ka tirtiro gayaga soomaaliya dhowaan warbaahinta islaamiga ayaa booqatay qaar ka mid a goobaha waxbarasho ee aadan yabaal waxaana goobahaasi waxbarasho ka mid ahaa madarasada umu camaara oo ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta madarasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen dadaalka la geliyey iyo hamigooda waxbarasho ee ku aadan inay meel wanaagsan ka gaaraan fahamka diinkooda
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع waxaan halkan kasoo jeedinaa suurad ka mid a suuradaha qur-aanka kariimka ah tafsiirkeeda suuraddu waa maki tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka waa suuradda boqol iyo shanaad aayaadkeeduna waa shan aayadood suuradda waxaa la yidhaahdaa suuratu fiil asxaabtii maroodiga ayay ku magacaaban tahay suuraddiioo bilaabatay waa tanaa bismillaah allah magaciisa ayaan ku bilaabayaa allaha arraxmaani naxariista guud naxariistay arraxiimi naxariis gaaraaneed muminiinta ee dadka rumeeye u naxariistay inta rumaysa alamtara mawaadan ogeynin kayfa sida facala uu ku falay rabbuka rabbigaa biasxaabil fiili maroodiga asxaabtiisii alam yajcal alamiyowna ka yeeli waaba ka yeeliyaye kaydahum dhagartoodii fii tadliilin halaag wa arsala alla wuxuu soo diray calayhim dushoora dayran shimbiro shimbirahaasoo abaabiilin kooxa kooxa ah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر anigoo ka mid ah ardayda wax ka baratahay madarasada umacamaar ee degmada aadibaal waxaana halkan kusoo gudbinayaa suuradda suuratul casri taayado hero ee taa saddex aayadood oo suuradeena imaamkii weynaa oo dhaha imaamu sha- imaamu shaafici suurad kale haddaa la soo deji lahayna tan baa ummadda dhan wada kaafin laheeday bismillaahi magac allah ayaa ku bilaabaya allahaasoo arraxmaani naxariis guud naxariista allahaasoo arraxiimi naxariis caam mu'miniinta u naxariistay walcasri sabankan ku dhaarta buu dhahaa allah amba casrika sidaa u taqaanaa ina al insaana insaankii lafii qusrin khasaare dhexdeeda buu ahaaday ila aladiina kuwii maahane aamunuu alla rumeeyey oo wacamiluu camal fale assaalixaati camalo wanaagsan oo watawaasow isku dardaarmay bixaqi xaqa oo watawaasow mar labaad isku sii dardaarmay bisabri sabarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هو العبادة؟
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما معنى لا إله إلا الله؟
معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله
كم أركان لا إله إلا الله وما هي؟
إث- اثنان وهما النفي والإثبات
ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد tani waa tusaale muujinaysa hadafka mujaahidiinta ka halgamaya bariga afrika kuwaas oo dhiigooda u horreeya hergelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in cizi iyo sharaf uu ku noolaado qof waliba oo muslim ah maataned cabdiqani munaasabad lagu maamuusayey haween bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada calcadde ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألق فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن أو wilayaadka islaamiga waxaa si istabajooga uga socda xafladaha iyo munaasabadaha lagu soo bandhigayo da'yarta iyo dadka waaweyn ee ka takharuja goobaha waxbarashada ee ka furan wilayaadka islaamiga waxayna heleen bii'a ku wanaagsan goobaha waxbarashada markaad indhaha la raraacdo goobaha waxbarashada waxaa indhahaada ku dhacaya munaasabadaha heerarka kala duwan ay ku qalanjebinayaan da'yarta iyo dadka waaweyn ee heerarka kala duwan leh حتى إذا عرق الجبين تلألأت عيناه بالفرح الكبير فأشرق طوبى لمن قد جد في وقت مضى من عمره عزما وبذلا markana waa dowrkii markaska khadiija bintu khuwilad oo faracyo kala duwan ku leh wilaayada islaamiga gedo kaasoo qabtay xaflad lagu soo gebagabaynaya arday dhammaysatay alkitaaba walqira'a farciisa degmada ceelcadde waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimo u diin iyo marti sharaf kale intay socotay xafladan lagu soo gebagabaynaya alqiraa'a walkitaaba kana dhacday hoolka weyn ee markaska khadiija bintu khuwaylid ayaa waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bishaar waxaa ilaahay fadligiisa jalla wacalaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahad celinaynaa in maanta markasu khadiija binti khuwaylid uu dufcadiisa koowaad intaanoo gabdho ahoo muslimaad ah oon shalay maartay maxaan ku rahdaa qur-aanka hingaadiisa iyo xuruuftiisa qorniinkeeda aan garanaynin maanta inay maartay maxaan ku rahdaa uu soo saaray markaskan dufcaad kaleetana ay daba taagan tahay horena kuwo kale ay uga baxeen waa ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala waa nicmooyinka ilaahay inaan uga mahad celinna aa laga maarmaanka tahay oo aanan koobi karin wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay gabdhahaasi maanta kitaabadii baad barateen qiraa'adii baad barateen hingaadii baa idiin kacday wax weyn hore u sii kaca waa inaad isku daydaan inaad macnaha maaragtay maxaan ku rahdaa ubadkiinniina aad ku tarbiyeysaan midda ayada ah intaasaan idinku maaragtay maxaan ku rahdaa dardaarmayaa macallimiintii juhdiga soo bixisayna ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariya juhdigoodii iyo dadaalkoodii hana sii wadeena sidoo kale ardaydii dhammaysatay alqiraa'a walkitaaba ee markaska khadiija bintu khuwaylid ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho qolaal waxaad ii sheegtaa oo kusoo dhowaataa xuruuful hijaa'iya inta sadarka fuulayso tirsigooda marka koowaad marka dambena yaa akhri
sadarka kuwa fuulayo toban iyo laba waaye alif ba taa taa daa daa baa zaa faa kaa haa aa
walaal waxaad ii sheegtaa xuruufaha aan gadaashooda waxba lala xiriirinin marka koowaad tirsigooda marka labaadna xarfaha aan waxba lala xiriirinin ayaga xiriirsado lix waaye a da da sa ra
وإذا ما أنزلت وإذا ما أنزلت سورة سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد وإذا ما أنزلت سورة نظر بعدهم إلى بعد هل يراكم من أحد annagu haddaan gabdhihii nahay dhowr qaybood baan isugu jirnay waxaan isugu jirnay gabdho sare oo hay ah kuwa dhexe kuwa farbar anigu waxaan ka mid ahaa gabdhihii farbarka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farbarkina maantuu gebageba yahay waxaan aad u tamaninayaa waxbarashadaydii inaan sii wato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gebagabadii xafladda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga heegado sheekhulqubaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaran kala duwan waanu aragnay gabdhooyin yar yar ay marka hore wax la baray oo ducaad loo diyaarinaya laakiin hooyooyin saan isu xilqaamay oo waxa weeyaan dadkii waxa weeyaan guryaha joogay ah haddana maca daalika maanta ka baxay alqiraa'atu waalkitaaba annaga ka walaay ahaan farxaday noo tahay farxaddaan idinla qaybsanayna insha allahu tacaala maanta maste waad joogtiin cilmigiina maanta waa qiimaysan yahay waxaan arkaynay gabdhaha muslimaadka ee halkan waxa weeyaan aayaadka lagu qoray ee halkan waxa weeyaan macallinka ustaadka uu ku qoray akhrinaya ayaan arkaynay sida hingaad u barteen iyo sidii ugu mara dhaliyeen waa ilaahay fadligiis jalla wacala maxay u baahan tahay marka koobaad shukrin marka labaad maxay u baahan tahay in la joogteeyo alqiraa'a walkitaaba inaad hee ka takhrujteen waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulankan kulanka xigi doono hadduu ilaahay na gaarsiiyo safuf fara badan oo qur-aanka inta xifdiyey boqol iyo toban afar laga dhegeysanaya inaan heli doono insha allahu tacaala insha allahu tacaala ilahi subxaana wa taala ha idiin barkeeyo markaska khadiija bintu khuwelid oo ah markas uu gacanta ku haya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo saara haweenka daaciyaadka ah wuxuuna faracyo kala duwan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo جد وحرص همة وعزيمة الكل من نبع العلوم maasanid casaam bulshada ku dhaqan degmada caalbuur ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره waa xalqadeennii shanaad warbixinada aan ku soo qaadanayno xamlada maktabka dacwadda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu magacaabo xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaata xalqadan oo ah midii u dambeysay waxaan ku soo gudbin doonnaa magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo ah halkii u dambeysay ee maktabka dacwada ka fuliyey xamlada dacwiga ah markii ay ka soo dhammaadeen degmooyinka kale iyo deegaanada wilaayada galgaduud waxay culimmada ugu dambeyn soo gaareen magaalada ceelbuura halkaas ayayna muddo isbuuca ka wadeen xamlada waxaana ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira reer miyiga iyo dadka ku dhaqan magaalada oo ka kooban macallimiin ganacsato haween iyo farsamayaqaanada ku shaqaysta farsamada gacanta masjidka weyn ee alraxma iyo sidoo kale markiska haweenka ee magaalada ayay si toos ah uga socdeen duruusta iyo muxaadaraadka culimmada oo dadku ay si weyn ugu tixnaayeen ugu dambayntii wafdiga maktabka dacwada ayaa magaalada ku qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynaya howlihii dacwiga ee ka socday ceelbuura waxaana ka soo qaybgalay waxgarad nabadoonno haweenka magaalada iyo qeybaha bulshada waxaana jiray su'aalo dhowr ah oo halkaasi lagu weydiinaya dumarka muslimaadka ah iyagoo ka jawaabayay waxaad sheegtaa habeenaydii ugu horraysay ee safa iyo marwa dhexdooda sacyiga ama orodka ka samaysay habeenaydii ayay ahayd qofkii yaqaanaa soo istaago manasada ha yimaado suu uga jawaabo insha allahu tacaala
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نسود يا سؤاشة جواب ذا وهاجر أم إسماعيل
su-aasha xigtaa waxay leedahay maa hiya almudda allatii xadadaha alqur'aanu alkariim liradaacati alawlaad
magacayga waa sucaad bintu sheekh cali su-aasha la weydiiyey jawaabteeda haddaa isku dhaya waxay u dhacaysaa sida tan muddada qur-aanka ugu jaangooyo carruurta nuujintooda waa laba sano oo dhammaystiran
waayahay su-aalihii ayaynu ku guda jirnaa su-aasha saddexaad waxaay leedahay maa hiya almar'a allatii lam tuulad
بسم الله مقعيق وإكرام علي محمد وحواء أمنا حواء أمنا حواء sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada maktabka dacwada ee xamalada qaybta ka ahaa ayaa halkaasi sidoo kale goobjoog ahaa islamarkaana kelimad ka jeediyey waxaan leeyahay ee mujtamaca iyo ehelka ku nool magaalada tanaceel buur si guud si gaara gabdhaha muslimaadka ah ee macaahidda iyo maraakiista iyo xaafadaha meel walba diinta ku barto kitaabka alle subxaanahu wa tacaalana qaatay haddana uu fadhiyo u soo xaadiray multaqaha waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran si guud khayrkiina allaha badiyo oo adduun iyo aakhiraba khayrka jira allaha in kulmiyo adduun iyo aakhiraba sharta jirtana allaha inka badbaadiyo allaha inka ilaaliyo waxaad tihiin beelihii ansaarta ahaa ee kitaabka ilaahay qaatay ee yidhi naxnu ansaarullah abaalkiina allaha wanaajiyo
xamlada dacawiga ah ee maktabka dacwada ka fuliyey magaalada ceelbuur waxaa si weyn uga faa'iidaystay dumarka muslimaadka ah kuwaasoo isugu imaanayay markiska alrshaad ee magaalada waana mid ay si weyn uga ammaaneen culimmada mid ka mid ah dumarka muslimaadka ah ayaana goobta ka jeedisay kelmad ku saabsan ee dowladda ay qaateen بمناسبة اختتام دورة المعالم في طرق الثبات في محافظة عيلبور لولاية جلجذوذ الإسلامية فهذه دورة استفاد منها كثير من طالبات المراكز في المحافظة ومعلمات المدارس والمراكز ومديرات المراكز وقد ركز في الدورة مواضع مختلفة وأخيرا نهنئ ونشكر مكتب الدعوة لحركة شباب المجاهدين الذي بذل جهده ونفيس أوقاته لمحاربة الجهل ولنشر العلم ولإخراج العباد من الظلمات إلى النور فشكرا أيها المكتب شكرا ونشكر أيضا العلماء الأفاضل الذين كانوا مدرسين في هذه الدورة
ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha muurasada oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelmaddu uu kula dardaarmay haweenka muslimaadka ah waxaan kula dardaarmaa horta bitaqwallaahi fi sirri walcalan haddaad kaligiin tihiin qof kasta inay keligeed ilaahay ka baqdo si guud dadkoo dhan muslimiintan waa dardaaran guud gaar ahaan gabdhaha arrintaasu fursaddii aad ku sheekay laheeday inaad wax ku bareetid marka ilmahaaga iyo gurgaaga iyo waxaas aad ku mashquulsantaha maahane inaad fursadda kale aadan iska beerdaraynin oo wakhtigaada wakhti aad wax gadanaysid ama gurga aad joogtid ama wax qabanaysid midda kale waxbarashada madaarista keliya lagu akhrinaa oo wax lagu baranaao markii la yimaaday gabdhuhu xafladaha ay yimaadiin waxyaabaha qurquruxda badan oo diinta ah iyo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista waxaa la rabaa in gurgana lagu haayo halkaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal xalaqaadka aan ku soo gudbinaynay xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo la magac baxday xamlatun intisaaraat li ahli tadxiyaata waxaana si ballaarna xamladaani kaga faa'iidaystay kumanaan ruux oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud maataled marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad caawa ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh